diyaaradaha dowladda kenya ayaa duqaymo waxay ka geysteen xalay degmada ceelcadda ee wilaayadii islaamiga ah ee gado halkaas oo ay ku dileen laba qof oo rayid ah wararka saakay inaga soo gaaraya magaalada ceelcadde waxaa ka waramaya mahad haye mahad maxaa ka cusub magaalada ceelcadde diyaaradaha dowladda kenya ayaa habeenkii xalay magaalada ceelcadde ee gobolka gado saacaddu markay maraysay toddoba saac waxa ay ka geysteen duqaymo ay ku waxyeeloobeen dad shacab ah islamarkaana ay ku burburtay hanti fara badan oo ay guryo ka mid yihiin waxaa la sheegay ilaa iyo afar gantaal in ay ku turtay magaalada bartamaheeda waxaana ku shahiiday laba qof oo kale ahaa nin oday siddeetan jir ah oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi islamarkaana muddo fog ku noolaa magaalada una dhexeeyey gurigiisa iyo masaajidkiisa sida ay sheegeen dadka aqoonta u leh sidoo kale waxaa ku shahiiday nin kale oo muruqmaal ahaa islamarkaana ka mid ahaa ee shacabka magaalada kaasoo la sheegay inuu gantaal ku haleelay ee goor uu ka baxay gurigiisa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay xaaskii odagii siddeetan jirka ah ee duqaynta ku shahiiday iyo carruurow isagu dhalay maadaama gantaalada qeyb ka mid ah ay ku dhaceen ee gurigiisa intaasi waa xogta hordhaca ah ee laga helayo ee duqaymahaasi xalay ka dhacay ee magaalada ceelcadda ee gobolka gedo waxaana la sheegayaa in dadku ay isla habeennimoba ka barakaceen ee guryahooda maadaama ay duqayntu ahayd mid aan loo meeldayin oo ku dhacday ee guryo fara badan hase ahaatee oo allah subxaanau watacaala ka badbaadiyey dadkaasi mid ka mid a ehelada ninka muruqmaalka ah ee ku shahiiday ee duqayntaas ayaa u waramay warbaahinta islaamiga ah magacay waxaa waaye caadan dahar isaaq xeelcadda diyaarad duweyte iyodeedan duweyte diyaaradda kenya waaye marka anuuna masaakiin ahaane dad umurmaal ahaane lankooa anuu ka shaydi may malahna kenya malenaa falkaaduwendonkuirneb malaalmel nindeerto eshalena dadkaan dileen waa shacab oo dad shacabe waaye kaa eedii eedaa maalenaa kenyaatiga intii una faran indirno sadii wedoobankuirneb almelnindeerta eshalena magaciisu may waaye miskiin oo lare waa nimanka murumaal waaye masaakiin waaye himaaladaay markaas kadabaad gurigiisa ku bahi ilaaga degtiisiiyo guri oondhow eestaada meela ka shaydi maa malana mar kenyaatiga intii faraen indira oosi dedegayna unanka baagna intaasaa ka koobeen sidoo kale waxaa duqayntan ka hadlay garaadka beesha reer garaad oo lagu magacaabo garaad maxamed garaad sheekh maxamuud garaad sheekh cabdulaahi wuxuuna sheegay in dadka la beegsaday ay ahaayeen dad shacab ah islamarkaana aysan ku lug lahayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naxariisto dadka shuhaadada ah ee sida dulumka ay ku laayeen diyaaradaha cadowga ilaahay naxariista jannadaha ka waraabiyo ehelkoodina samar iyo imaanaha ka siiyo run ahaantii waxaa meesha ka dhacay maantay waa dulmi weyn oo ummadda islaamka lagu hayo dad shacab ah oo musaalimiina oo hurda ayaa la duqeeyey waxaan hadda dul taagannahay meydkii oday siddeetan jir ah oo la yidhahda cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi sheekh cali oo dad macruufa oo magaaladan ceelcadde macruufka ah nin islaama oo mu'mina oo khayrka ka shaqeeyuu ahaa dad kale iyo ehelkii odaga waa dhaawacmeen xaaskiisii iyo carruurtiisiina waa dhaawacmeen sidoo kale wuxuu dadka muslimiinta ah ugu baaqay inay dowladda kenya uga argudaan dadka muslimiinta ah ee ay ku laayeen magaalada ceelcadde insha allaahu dadka islaamku waxaan rajaynaynaa inay gacmahooda ay uga aargoosan doonaan haddii alla idma cadowgaas ee soo doonanaya iyagoo hurda oo dhibaataynaya oo waayeelada iyo carruurta raynaya gurigii uu deganaa sheekh cabdiraxmaan allah u naxariistay ee guud ahaan buu u burburay guryo badan oo kale baa burburay hanti fara badan baa ku burburtay intaan aragnay ilaa afar gantaal baa la sheegay inay magaalada ku dhufteen bartamihii magaalada iyo guryihii degaanka iyo dugsiyada qur-aanka magaalada ku dhex yaalay dhibkaasaa dhacay way ahaayeen dad shacaba oday siddeetan jira oo magaaladii uu kontonka sano lixdanka sano ku noolaa dhex joogay oo masaajidkiisiiyo gurigiisa meel ka fog baan tegin iyo carruurtiisii oo ku dhaawacmay ninka kalena nin macruuf oo asaguna magaalada reermagaalka u ahaa oo dhallinyaro ahoo shaqaysta wax shabaab innaba ha yaraatee lugaho ay ku lahaayeen ma jirin dadkaas dhibaatadu gaarta intaasi waa xogta hordhaca ah ee aan ka helayno duqaymahaasi haddaba wixii kusoo kordha duqayntaasi ka dhacday xalay magaalada ceelcadda ee gobolka gedo ee wararkayna iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan insha allah